dagaalka iyo duqeymaha yahuudda ee jiida khaza ayaa soconaya bishii shanaad oo xidhiidh ah waxaana saacadii lasoo dhaafay khaza ka dhacay duqeymo iyo weerare ay ku shiideen dad badan oo aan waxba galabsan iyadoo baahida ka jirta khaza ay u geeriyoodeen caruur fara badan dhanka kale deegaanka beetlaahiya ee magaalada khaza waxaa ka dhacay dagaallo culus oo u dhexeeya kooxaha wax iska caabinta reer falastiin iyo ciidamada yuhuudda ee dullaanka ku jooga khaza waxaana halkaasi khasaare lagu gaarsiiyey askarta yahuudda warbixinteena khaza waxaan maanta ku bilaabi doonaa duqeyn xoogan oo ka dhacday magaalada khanyonis ee koonfurta jiida khaza waxaana duqeyntan ee si gaara kaga dhacday guri ku yaala deegaanka xamed ee duleedka magaalada waxaana halkaasi ku shiiday qoyskii deganaa guriga oo dhami marka laga reebo hal gabar oo maanta aan ka waramayno xaaladda ay ku wajahaysay guriga ay duqeynta bartilmaameysatay waxaa soo yeertay khayladhaanta gabar falastiiniyaddah iyadoo ku sugan burburka dhismayaasha hoostooda waxayna ku dhex jirtay guri ay burburiyeen yahuudda waxaana ku hareereysnaataan giyada yahuudda iyo gawaarida cagafcagafta oo ka qayb qaadanayay burburinta guriga gabadhani oo dhawaaqaysa ayaa waxay hay-adaha gurmadka deg dega ka dalbanaysaa inay kasoo badbaadiyaan burburka ay ku dhex jirto iyo taangiyada yahuudda ee ku hareereysan burburka ay ku dhex jirto ayaana yimid ka gadaal markii ay ciidamada yuhuudda duuqeeyeen guriga ay ku sugnaayeen iyada iyo qoyskeeda oo ku yaala deegaanka xamed ee duleedka magaalada kanyonis gabadhan oo lagu magacaabo xalaa xaasim oo martii foonka kula hadlaysay adeerkeeda ayaa waxay sheegtay in ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee yahuudda waxay tilmaamaysaan iyadoo ay dhaawacantay kadib markii uu tiir shuba uu ku soo dhacay halka labadeyda waalid iyo saddex kale oo walaalaheedaan ah ay goobta ku shiideen haatanna waxay ku dhex jirtaa burburka dhismayaasha taangiyada yahuudda ayaana ku hareereysan xalaa xaasima iyo da-deeda lagu sheegay inay tahay afar iyo toban sano qolyaha ka shaqeeya gurmadka deg dega ayaana ku howlan soo badbaadinta gabadhani walow ay ciidamada yuhuudda ku hareereysan yihiin halka ay gabadhani ku jirto dhanka kale weerar rasaaseenna ay ciidamada yuhuudda u geysteen dad falastiiniyiinna oo sugaya deeq raashiinna oo ay qeybinayeen mid ka mid ah hay-adaha qaydiga ee ka howlgala falastiin waxaana rasaaseyntani ku shiiday ugu yaraan saddex ruux oo ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta la weeraray halka ay dhaawacmeen kuwo kale isbitaalka alkuweyti ee magaalada khaza ayaa la geeyey dadka dhaawacyada qabay iyo kuwii ku shiiday weerarka isbitaalkaasi ayaana lagu dabiibayaa dadka dhaawacyada qabay halka shuhaadadana lagu aasay qubuuraha ku yaala isbitaalka kadib markii ay buuxsameen qubuurihii lagu aasayay dadka shuhaadada ah weerarka rasaaseenta ayaa yimid ka gadaal markii isbitaalka alkuweyti ee magaalada khaza soo gaaray gawaari badan oo sida gurmad bani aadamnimo kadib markay dadka iskugu soo xoomeen halkii laga qeybinaya raashinka ay ciidamada yuhuudda soo gaareen goobta rasaas ayayna ooda kaga qaadeen maatidii soo raasatay waxay cunaan shan maalin ka hor ay ahayd markii ay ciidamada yuhuudda rasaas hubiyeen goob midan la mida oo ay ku sugnaayeen dad badan oo barakacyaal ah waxaana halkaasi ku shiiday boqol toban iyo toddoba ruux halkii ay dhaawacmeen boqolaal kale sidoo kale magaalooyin iyo deegaano ka tirsan daanta galbeed ayaa laga soo sheegayaa weeraro xokugalla oo ay geysteen askarta yuhuudda waxayna halkaasi ka fuliyeen falal argagaxgelin ah oo ay kula kaceen dadka shacabka ee ku sugan deegaanada ay weerareen ciidamada yuhuudda oo sita gawaari gaashaman ayaa waxay xoog ku galeen deegaanka kufridaan ee galbeedka magaalada jiniin waxayna halkaasi ku dhibaateeyeen dadkii deganaa kufridaan laamiga magaalada ayna ku dilin qaar badan oo ka mid a dadkaasi sidoo kale waxay xoog ku galeen ciidamada yuhuudda deegaan hoos yimaada magaalada ramallah ee daanta galbeed halka ay weerar xoogan oo midkan la mid ay ku qaadeen muqayimka alcamri iyo muqayimka caqaba dhammaan muqayimaadka iyo magaalooyinka ayayna ku waxyeeleeyeen dadkii ku sugnaa magaalada alkhaliil ayaa la mid ah magaalooyinka sida xoogan ay ku galeen ciidamada yuhuudda waxayna galeen deegaanka yada oo dhanka galbeed ka xiga magaalada ciidamada yuhuudda oo wata ku dhowaad labaatan gaari oo iskugu jiro kuwa gaashaman iyo kuwa ciidanka xambaara ayaana waxay xoog ku galeen deegaanka yada ee galbeedka alkhaliil isla magaalada alkhaliil deegaanada kale oo ay galeen waxaa ka mid ah deegaanka al amar deegaanka wadaasiman iyo mandiqada adduhur oo dhammaantooda ka tirsan magaalada weyn ee alkhaliil waxayna dhammaantooda ka geysteen falal argagaxgelin ah iyagoo burburiyey guryo badan oo ay deganaayeen shacab aanan hubaysnayn dukaamadii iyo goobihii waxbarasho ayay sidoo kale dhulkala simeen magaalada dulkaram ayaa ka marneen magaalooyinka ay xooga ku galeen yuhuudda mandiqad ku taala koonfurta magaalada ayayna ciidamada yuhuuddu galeen iyagoo sidaba caadadooda ahayta halkaasi ku dhibaateeyey bulshada rayidka tuulada bawaariin ee koonfurta magaalada naabolis ciidamada yuhuuddu waxay ka geysteen weerar rasaaseen ah waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac geysta kale ciidamada muqaawamada iyo askarta yuhuudda waxaa magaalada tallel hawa ku dhex maray saacadii lasoo dhaafay dagaallo culus oo lagu jebiyey yuhuudda waxaana looga dilay askar badan halka looga gubay gawaari badan dagaalkan ayaana looga bogan karaa muuqaal ay baayiyeen kooxaha wax iska caabinta reer falastiin muuqaalka ayaa ku bilaabanaya mid ka mid ah dagaalyahanada muqaawamada oo derbiga ku qoraya aayadda ah
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون
kadib waxaa la arkayaa dagaalyahan ku hubeysan qoriga arbijiga oo isku diyaarinaya beegsiga gaari gaashaaman oo ay leeyihiin yuhuudda allah fadligii waa uuna la helayaa gaariga muuqaalka ayaa sidoo kale lagu arkayaa dhowr gawaari oo ay ka mid yihiin kuwa loo yaqaana mikraaf iyo kuwa ciidanka oo lala eeganaya gantaal dhammaan gawaaridaasna waa ay haleelayaan gantaalka sidoo kale waxaa la arkayaa muqaawamada oo hoobyo ku garaacayso isku imaatin ay ku sugnaayeen askarta yuhuudda